بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku guda jirnay baab lmakfuudaat gaar ahaan almakfuudu bilidaafa waxaan hore usoo marnay almakfuudu bilidaafa markii laga hadlayo inay waajib tahay mudaafka in laga dhartiro tanwiin iyo in laga dhartiro nuunu tathniya wa nuunu ljamci oo markaad wax idaafeynayso mudaafka waxaa laasima inaad tanwiin ka ilaaliso haddii qabla alidaafa uu munawan ahaa intaan la idaafeynin ka hor hadday tanwiini saarnayd markii la idaafeynayo tanwiinta waa la xadfaya intaan la idaafeynin ka hor hadday nuunu tathniya ay ku jirtay ama nuunuljamci markii la idaafeynayo waa la xadfaya waa soo mara labadaasaan inay waajib tahay waxaan kaloo soo marnay idaafada sheikhu inuu saddex qaybood u qeybiyey qeyb la qadaraya laam wa hiya alakhar iyo qeyb la qadarayo min la qadarayo waana kathiiru way badan tahay qeybta saddexaadna waa qeyb fii la qadarayo qeybaha saddexdaana kitaabkan nooguma horeysay horaan usoo aragna kadib sheikhu idaafada laba qeybood oo u qeybiyey biictibaarin aakhar yacni marka hore saddexuu usoo qeybiyey markii laga hadlayo wax u qadaran hadda halkan laba qeybood ayuu u qeybiyey idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya waxaan labadan qeybood ka soo qaadanay qeybta hore oo ah alidaafa alafdiya alidaafa alafdiya sheikhu wuxuu yidhaahday daabitkeedu waa laba arrin daabitkeeda ayada noo dabdinayo noo sugayo noo xifdinayo keyrkeed ka soocaya laba arrin waayo arrinta koowaad waa an yakuuna almudaafu sifatan arrinta labaad waa an yakuuna almudaafu ilayhi macmuulan litilka sifa tan koowaad waa inuu mudaafka sifo noqdo sifana waa kuu sharaxo waxa waaye buu yidhi ismu lfaacil wa ismu lmafcuul wasifa almushabaha saddexdaasaa waxaa la yidhaahdaa asifa marka waa inuu sifo noqdo macnaheedu waxa waaye saddexdan mid ka mida waa inuu mudaaf ka noqdo saddexdan mid walboo ka mid ah yacmalu camala ficlihi saasaa macruufa hore usoo marnay inuu camalka ficilkiisa camal falo idan ficil markay ugu yar tahay faaciluu qaataa haddii kale muxuu u gudbaa mafcuulu u gudbaa wuxa marka uu ku camal falayo macmu yacni sifadan wixii ayada macmuul u noqonayay oo ayada ay ku camal falaysay ayay mudaafu ilayhi ka dhiganaysaa sidaas ula jeedaa an yakuuna almudaafu ilayhi macmuulan litilka sifa mudaafu ilayhi waa inuu noqdo mid macmuul u ah oo ay ku camal falayso sifadaas sifadaasaa ku shaqeynaysa qeybtaasi waxa waaye allafdiya allafdiya marka labadaa haddaad hesho caam wuxuu noqonayaa idaafadaasi lafdi buu noqonayaa waxaan markaa darsigeena uu ka bilaabmayaa alidaafa almacnawiya waa qeybtii labaad qaala raximah llah walmacnawiyatu man tafaa fiiha alamraani idaafada macnawiyada ah maa midii weeye intafaa ou reebtoomo fiiha dhexdeeda al amraani labada arrin midda labada arrin uu reebtoomaya dhexdeed ayaa waxaa la yidhahdaa macnawiya labada arrin waa labadee labadii lafdiyada loo soo sheegay an yakuuna almudaafu sifatan wa an yakuuna almudaafu ilayhi macmuulan litilka sifa labadaasi midka ay ka reebtoomaan oo mudaafkana uusan noqon sifa mudaafu ilayhigana uusan noqon macmuul litilka sifa kaasaa macnawi la yidhaahdaa naxwu ghulaamu zaydin naxwu ghulaamu zaydin ghulaamu sifa ma ah zaydna macmuul litilka sifa ma ah idan labada arrinba tusaalahan waa manfi labada arrinee loo soo sheegay idaafadii lafdiga ahayd labadiiba halkan waa ka reebtoom yihiin ghulaam isim faacilna ma aha isim mafcuulna ma aha sifa mushabahana ma aha zaydna macmuul uma aha ghulaam oo ama mafcuul uma aha ama faacil uma aha idan labadiiba waa ka re- waa waa ka maran yihiin halkan soo maahan idaafada noocaana idaafa macnawiya la yidhaahdaa awil awalu ama waxaa reebtoomaya midka hore midka hore muxuu ahaa an yakuuna almudaafu sifatan ha arrinkaas hore ayaa reebtoomaya kan labaad waa jiraa macna mudaafi ilayhiga waa macmuul oo wuxuu u yahay mudaafka laakiin mudaafki ayaan sifo ahayn mudaafki ayaan sifo ahayn warka waxaa manfiya markaan midka hore kan labaad laakiin waa jiraa naxwu ikraamu zaydin zayd karaameyntiisa hada ikraamu zaydin yacni arrinkani waxa weeye zayd karaameyntiisa inaad tidhaahdo ikraam waa masdar صفة ما أها اسم فاعل ما أها اسم مفعول ما أها صفة المشبهة أنا ما أها لايك مصدر أكرم يكرم إكراما الإكرام مركب مصدر كي إكرام مصدر مصدر كو أسيق لفتر كي سوا شقيا أو هو عمل فلا عمل فعله أي عمل فلا ikraamu zaydin markaa zaydin mudaafi ilayhi waaye laakiin waxaa ku camal falaya ikraamta loo idaafeeyey oo waa mafcuul ikraamu zaydin zayd karaameyntiisa macnaa zaydaa la karaameynayaa wey hadda zayd waa macmuul yaa ku camal falay ikraam baa ku camal fashay laakiin ikraam sifa miya sifa maaha idan labadii arrin midii hore waa la waayey midii labaadna waa laga helay labada arrin oo loo loo labadaba loo shardinayay in laga helo alidaafa alafdiya alidaafa almacnawiya midda hore waa laga la-yahay hadda tusaalahan midda labaadna waa laga helay aw ithaani faqad ama midda labaad keliya ayaa la anfinaya aw ithaani ama midda labaad ayaa manfiya faqad oo keli ah midda labaad keliya ayaa manfi noqonaysa midda labaadi maxay ahayd an takuun an yakuuna almudaafu ilayhi macmuula litilka asifa kaas keliyaa manfi ah markaan kaas keliyaa manfiya macnaheedu waxa waaye marka mudaafku hadda waa sifa laakiin mudaaf ilayhigu ma aha macmuul litilka sifa ma aha sida wuxuu yidhaahday naxwu kita kaatibu lqaadi kaatibu lqaadi qaadigii kaatibkiisa kaatib waa isim faacil kaatib waa isim faacil laakiin alqaadi macmuul uma ahan lilkaatib hadda waxaa loogu idaafeeyey waa inu inuu kaatib u yahay qaadiga ee ma ahan kaatibku inuu ku camal falayo lafdiga alqaadi labadii arrin ee lasoo sheegay fi lidaafa alafdiya midii hore waa la helay tusaalahaan laakiin midda la waaye waa maxay waa midii dambe oo ah an yakuuna almudaafu ilayhi macmuulan litilka sifa halkan manfi waaye hadda ma jirto marka la isku soo duubo marka alidaafa almacnawiya waxay noqonaysaa labadii arrin lasoo sheegay midii laga waayo ama labada arrin lasoo sheegay mid ka mida midii laga waayo waxay iskugu soo aruureysaa marka waa midda labada arrin ee lasoo sheegay aysan u kulmin waayo alidaafa almacnawiya labada arrin ee loo soo shardiyo alidaafa allafdiya midaysan u kulmin macnawiyo waayo labada in laga wada waayo waa la arkaa mid ka mida in laga waayana waa la arkaa laakiin labaduba hadday ku wada kulmaan macnawi way ka baxaysaa oo lafdiyay noqonaysaa haddii labada mid ka mida laga helo waxay noqonaysaa idaafa macnawiya haddii labadooda laga waayo waa idaafa macnawiya idaafa macnawiya marka goormay ka baxaysaa hal arrin hal hal mar unbay ka baxaysaa waa goorma waa markii labada arrin oo wada socda laga helo labada arrin ee wada socda haddii la helo idaafadaasi lafdiya lagu magacaaba haddii labada arrin la la- oo yacni labadoodaba la waayo ama labadooda mid ka mida la helo mid la waayo idaafadu macnawiya waa warkaas ma la fahmay idaafadu waa macnawiya labada arrinna waa labadii hore loo soo sheegay ama dhe midda horaa la waayey ama midda labaadaa la waayey ama waa la wada waayey sidaasay macnawiya ku noqon kartaa laakiin haddii labada hal mar la isla helo idaafadu lafdiya waay idaafada waxaa lagu magacaabaa idaafa lafdiya marka tacriifka macnawiyada wuxuu yahay man tafaa fiiha alamraan aw alawal aw athani waxa kaloo udhexeeya tusaale waay tusaalaha iyo inuu warka kaa kala jaro maahan isku ku kaa xiran tusaalaha waxbaa lagugu fahamsiinayay laakiin markii lagu yihahdo ma hiya alidaafa almacnawiya idaafa almacnawiya maxay tahay waxaan leedahay man tafaa fiiha alamraani aw alawal aw athani waa midda labada arrin ay ka reebtoon yihiin ama midda hore ay ka reebtoon tahay ama midda labaad ay ka reebtoon tahay tacriifkeedu intaasuu kusoo aruuraya almacnawiya wuxuu yihi sheikhu raximah llah watusama hadihi alidaafatu maxda وتفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة وتسمى هذه الإضافة إضافة وحا لغو مقعابا إضافة معنوية بو كهاليا وحا لغو مقعابا محضة إضافة برح لا أبا ليرادا وتفيد وحي فإذا إضافة داني تعريف المضاف مضافك إنو كو تعريفه ومعرفة كو نغضو بالمضاف إليه مضاف إليه in kaana almudaafu ilayhi hadduu mudaafu ilayhigu yahay macrifatan hadduu macrifaya idaafada macnawiyada ah waxay faa-iideysaa mudaafku inuu macrifo noqdo oo mudaafku macrifo ku noqdo bilmudaafi ilayhi inuu macrifo ku noqdo mudaaf ilayhigii laakiin waa goorma in kaana almudaafu ilayhi macrifatan mudaaf ilayhi hadduu macrifo yahay mudaafku macrifuu noqonaya naxwu ghulaamu zaydin oo kale waay waxyaabaha macaarifta markii laga soo hadlayay waxaa ku jirta maa udiifa ilaa waaxidin min hadihi alkhamsa saasaa lasoo yidhi soo maahan shantii lasoo sheego wixii loo idaafeeyo halkaas waxaan ka fahmaynaa idaafadaasi inay faa-iideyneyso tacriif idaafada noocaasa waa alidaafa almacnawiya midda tacriifka u faa-iideyneysa mudaafka waa idaafa macnawiya alidaafa almacnawiya haddii mudaaf ilayhigu uu macrifo yahay mudaafku macrifuu noqonaya macrifanimuu u faa-iideynaya naxwu ghulaamu zaydin oo kale way lafdiga ghulaam nakira way asalka lafdigu waa nakira haddaad tidhahda hada ghulaamun kani waa addoon addoon waa nakira waa shaa'ic fii jinsihi oo wuxuu ku dhawoobayaa addoon walba laakiin markaad zayd u idaafaysay ghulaam muxuu noqday yaa ghulaam hadda muxuu noqday markii zayd loo idaafeeyey macrifuu noqday macrifanimada xagguu ka faa-iideystay ghulaam ile marka hore nakiru ahaaye zayduu ka faa-iideystay oo macrifo ah weliba xagga macrifanimada waa fii rutbati alcalam oo asuu ku darajo yahay zayd buu ku darajo noqonaya وتخصيص المضاف وتخصيص المضاف أي وتفيد waxay kaloo faa-iideyneysaa idaafadaani تakhصiiص المضaafi مضaafka in la khasiso la gaar yeelo in kaana الmضaafu ilayhi haddii mضaafi ilayhiga uu yahay nakiratan nakira hadduu yahay naxو غulaamu rajulin naxو غulaamu rajulin hadda mضaaf ilayhi nakira waa tii hore mudaaf ilayhiga macrifo aha soo maa mudaaf ilayhigu markuu nakiro yahay mudaafku wuxuu u faa-iideynayaa takhsiis tacriif ma aha waa takhsiis tacriif iyo takhsiis waa kala duwan yihiin tacriifku waa inuu shaygii macrifo noqdo laakiin takhsiiska waxa waye weli nakiradii buu baaqi ku yahay ha yeeshee nakiradii caamka ahayd waa laga soo khasiso waa laga soo dhoweeyey nakiradii caamka ahayd oo wax walba uu soo gelayeen ayaa qeyb laga jaray qeybna weli nakirannimadii baa ku baaqiya tusaalahan hadda fiiri haddaan idhaahno ghulaamun biduuni idaafa waa nakira soo maahan nakiradeedu caamay ahayd haddaan idhahno hada ghulaamun waxaa suuragala inuu ghulaam u yahay lirajulin waxaa suuragala inuu ghulaam u yahay liimra'atin qof dumara inuu addoon u yahay iyo qof raga inuu addoon u yahay labadaba waa ku dhawoobaysa soo maaha markii ghulaam la idlaaqo ilaa waa addoone addoon ragna d- waa u noqon karaa addoon dumarna waa u noqon karaa waxaan u idaafaynay rajul oo ayadana nakiro ah waxaan nidhi haadaa gulaamu rajulin gulaamu waa mudaaf rajulin mudaaf ilayhi waa mudaaf ilayhigani asaan nakira hadda oo tacriif uma faa'iideey karo mudaafkii maxaa yeele asaanba macrifo ahayn laakiin muxuu hadda noo faa'iideeyey wuxuu noo faa'iideeyey gulaamkii caamka ahaa ee ragga dumarba ku dhawoobi karay in dumar meesha laga saaro oo rag lagu gaar yeelo in dumar meesha laga saaro oo rag lagu gaar yeelo weli nakiranimo kama zuulin laakiin haddana maxuu fa- u faa'iideeyey takhsiisuu u faa'iideeyey waa soo khasiso waa soo dhoweeyey gulaamu rajulin markii la yidhaha gulaamu rajulin gulaamu imra'atin meesha waa ka baxaysaa ma soo gelayso taas waxaa la yidhahdaa takhsiis cumuumkii iyo caamkii uu gulaam ku sugnaa ayuu ka soo khasisay oo ka soo dhoweeyey laba mid weeye marka haddii mudaaf ilayhigu uu macrifo yahay tufiidu tacriif tacriifay u faa'iideyneysaa haddii mudaaf ilayhiga uu nakiro yahana tufiidu atakhsiis takhsiisay u faa'iideyneysaa mudaafka waa naki yacni waa idaafada maxdiga ah waa idaafada macnawiga idaafadaasi alidaafa almacnawiya mudaaf ilayhiga wuxuu mar walba u faa'iideynayaa mudaafka hadduu macrifo mudaaf ilayhiga yahay mudaafka macrifuu ka dhigaya hadduu nakiro yahay waa soo khasisayaa waa soo dhoweynaya labada jeerba waa faa'iideeyey sooma mudaaf ilayhiga mudaaf ilayhiga wuxuu u faa'iideynayaa mudaafka labada xaaladoodba idaafadaasi waa alidaafa almacnawiya qaala wa ama alidaafatu allafdiya ama idaafada lafdiga ah ee lafdiga loo nisbeeyey falaa tufiidu tacriifan walaa takhsiisan tacriif iyo takhsiis midna ma faa'iideyso tacriifna laga faa'iideysan maayo takhsiisna laga faa'iideysan maayo wa inamaa tufiidu waxay faa'iideysaa un altakhfiifa fi lafdi takhfiif ayay faa'iideysaa fi lafdi lafdiga dhexdii wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa hayra maxda midaan barax la-ayn ayaa lagu magacaabaa idaafada noocaana waxaa la yidhahdaa waa idaafa hayru maxda idaafadan alidaafa lafdiya kelimadda lafdiya ayaad ka faa'iideysanaysaa xagga macnaha inaysan nuxur badan lahayn waxaa keliya loogu talagalay xagga lafdiga inay wax sahasho oo wax fududayso laakiin xagga macnaha markii laga hadlayo waxba macnaha soo kordhin mayso takhsiisna faa'iideyn mayso tacriifna faa'iideyn mayso waxaana soo marna iyadu laba arrin inuu daabitkeedii ahaa in mudaaf uu yahay yacni ma- eh, waxaan dhihi lahaa sifo inuu yahay mudaafka mudaaf ilayhina macmuul litilka sifo uu yahay soo maahan waa caamil iyo macmuul la isku tiiriyo un bes wax kale soo kordhinaysa male markaad leedahay haadaa daaribu zaydin inaad tidhaahdee haadaa daaribun zaydan maxaa ka khafiif oo ka sahlan haadaa daaribu zaydin inaad tidhaahdo carabi ahaan taasaa fudud haddaad tidhaahdo mudaafi mudaaf ilayhi ka dhigi maayo warku waa dheeraanaya waana laga qurxoon yahay lafdi ahaan haadaa daaribun zaydan waxaa ka qurxoon haadaa daaribu zaydin idan waxaa loo keenaya idaafa lafdiya waa inay faa'iideyso uun takhfiif xagga lafdiga bas xagga macnaha uma gudubto inamaa tu wainamaa tufiidu altakhfiifa fi lafdi buu kiri inamaadu maxaa maxay faa'iideysaa xasri macnaa wax kale ma soo kordhisa waa waxa keliyay faa'iideyneysaa waxay tahay altakhfiifa fi lafdi lafdiga inay khafiifiso keliya un bay faa'iideysaa wax kale haba yaraatee soo kordhinaysa ma jirta idaafadan sidaasaa maxaa loo yidhi idaafa lafdiya maxaa yeele lafdigay ku tacalluqdaa iyada waxaa kaloo loo magacaabaa idaafa hayru maxda waa idaafo aan barax la-ayn yacni idaafo maxdiya oo barax la ma aha waa idaafo aan barax la-ayn waayo waa idaafo lagu jiro macnaha idaafo wax weyn soo faa'iideyneysa ma aha labada idaafo sidaasay ku kala duwan yihiin midda marka nuxurka leh oo macno ahaan laga faa'iideysto oo nakiradii ay gasho tacriif u faa'iideyneysa haddii ay ayadu macrifo ay tahay haddii mudaaf ilayhi nakiro uu yahay takhsiis uu u faa'iideynayo idaafadaasi waa alidaafa almacnawiya taasi macnahay taabanaysaa tanna lafdigay gaar ku taha meeshaas waxaan ka fahamna marka markii lafdiye iyo macnawiyana la leeyahay layskama dhihin midna lafdiga keliya wax u tartaa oo lafdiga keliya fududaysaa oo khafiifisaa macnaha uma dhaadhacdo midna xagga macnahay taabataa oo xagga macnaha isbeddel ka samaynaysaa oo mudaaf ilayga hadduu macrifo yahay macrifay ka dhigaysaa mudaafki waa macnay faa'iidaysa soo ma haddii mudaaf ilayga uu nakiro yahana mudaafki maxay ka dhigaysaa maxay ka dhigaysaa waa khasisaysaa way gaar yeelaysaa taas waay midda macnawiyada waa mid wax soo kordhisa ayadana maxaa loo yaqaanaa idaafa macnawiyana waa la yidhaahdaa idaafa maxdana waa la yidhaahdaa tanna waxaa la yidhahdaa idaafa lafdiya iyo idaafa ghayru maxda labadaas magacba waa lagu magacaabaa waa mafhuum soo maaha qaala wasaxiixu sida saxiixa waxa weeye ana almudaafa ilayhi mudaafa ilayhigu majruurun waa mid la jaro la hoos dhigay bilmudaafi mudaaf lagu hoos dhigay laa bilidaafati idaafa laguma hoos dhigin buu yidhi wasaxiixu ana almudaafa ilayhi majruurun bilmudaafi laa bilidaafa sheikhu raximahullah marka hore uu cinwaanka noo sameynaya ama uu saddex noogu qeybinayay makfuudaadka makfuudun bilidaafati buu ku daray soo ma ahayn laakiin halkan wuxuu ku sheegay tacbiirkaas in laga fiican yahay markuu leeyahay marka maksuus yani makfuudun bilidaafa kitaabku waa mutamimat lajrumiya ajruumiyaha horay wuxuu usoo sheegay waxa wax lagu khafdiyaa inay idaafada tahay laakiin mualifku warkiisana waa soo naqliyay dibna waa u sax dibuu ka saxayo hadda wuxuu leeyahay sida saxiixa ah mudaafku yani mudaaf ilayhigu waa majruurun bilmudaaf khilaafaa ka jira saa hadda ka hor hore usoo marnay bayna naxwiyiin yaa mudaaf ilayhiga jaraya mudaaf ilayhiga waa majruuran mar walba leenahay soo maaha caamilka jarka u keenay ee hoos dhigaya mudaaf ilayhiga muxuu yahay khilaafaa ka jiray bayna naxwiyiin qole waxay yidhaahdeen caamilku idaafa waay idaafo waay alidaafa maxaa la yidhaahdaa idaafa isku tiirin waay alidaafa markii soomaali loo bedelayo ama af soomaali lagu fasirayo idaafadu waa isku tiirin waay waa wax la tiirinayo alidaafa oo ah in wax la tiiriyo tiirin caamil lafdiya oo muuqda miya wax tiirin la yidhahdo muuqda miyaa jira ma jiro idan caamilku muxuu yahay cindahum qoladaasi caamil macnawiya wa caamil macnawi oo idaafo la yidhaahdo ayaa mudaaf ilayhiga hoos dhigay bay leeyihin calaa hada alqowl markaad leedahay ghulaamu zaydin zayd waxa hoos dhigay ghulaam ma aha zayd waxa hoos dhigay ghulaam ma aha markii qowlka qoladan la qabto waxa hoos dhigay yaa waaye caamil idaafo la yidhaahdo oo macnawiya oo aan lafdi lahayn oo aan la ishaari karin waayo caamilkaasi macnawiga ayaa hoos dhigay bay yidhahdeen qolada labaad waana qowlka saxiixa ee mu-alifkuna hadda uu ka cabiray inuu yahay sida saxiixa ahe waxa weeye in la yidhaahdo mudaafi ilayhigu waa majruurun bilmudaaf mudaaf ilayhigu wuxuu ku jaran yahay mudaafka mudaafkaa hoos dhigay ghulaamu zaydin zaydin waxa hoos dhigay zayd waa ghulaam taasaa la leeyahay zayd waxa hoos dhigay lafdigan ghulaama wa caamilku hadda muxuu noqday yaa caamil lafdiya buu noqday caamilka lafdiga ah iyo caamilka macnawiga labada midkee xoog badan caamilka lafdiga baa xoog badan mar walba caamilka lafdiga baa xoog badan wax macnawi oon la arkayn oon muuqan waxaa ka xoog badan midka muuqda ee lafdiga ah ee daahirka ee shaqaynaya kaasaa ka xoog badan oo ka awood badan sida saxiixa markaa mudaaf ilayhigu waa majruurun bilmudaaf waana qowl uu qabo imaamu naxwiyiin sibaweyhi alimaamu sibaweyhi raximahullah madhabkiisa wey waa qowlka saxiixa ah in la yidhaahdo waa macnawi caamilku oo idaafo weeyana waa qowl daciifa wey qowl saddexaadaa jira oo dhahaya mudaafi ilayhigu waa majruurun bilxarfi almuqadar wuxuu ku hoos dhigan yahay xarafka meesha ku qadaran mudaaf ilayhi waa majruurun bilxarfi almuqadar qowl saddexaad oo dhahayaa jira xarfulmuqadar waa maxay waa soo marnay oo shiiku idaafada saddex markuu noogu soo qeybiyey waxyaabaha qadaran wuxuu yidhi qayb laama u qadaran qaybna min baa qadaran qaybna fii baa qadaran buu yidhi soo maa saddexaas xarafaa qadaran waxay leeyihiin qoladaani saddexdan xaraf midka u qadaran mudaaf ilayhigan ayaa hoos dhigaya qulaamu zaydin maxaa qadaran yaa laam baa noo qadaran soo maahan ay ghulaamun lizaydin waay laamtaas qadaranaa zayd jirta bay leeyihiin laamta qadaran ayaa zayd jirta bal makru leyli maxaa qadaran fii baa qadaran ay bal makrun fi lleyli alleyl waxaa jaray oo hoos dhigay fiidan qadaran bay yidhaahdeen thawbu khazin ay haadaa thawbun min khazin bay ahayd soomaa min baa qadaran mintaa qadaran ayaa khas hoos dhigta bay leeyihiin marka waxay leeyihin mudaaf ilayhiga mar walba waa majruurun bilxarfi almuqadar wuxuu ku jiran yahay uu ku hoos dhigan yahay xarafkii lasoo qadaray calaa hada alqowl haddii la qabto qowlkan markii la qabto makfuudaadku meeqay u qaybsamayaan yaa makfuudaadkii meeqay u qaybsamayaan haddii qowlkan la qabto laba keliya u qaybsamayaan maxaa yeelay waxay ku soo aruurayaan makfuudaadkii makfuudun bilxarfi iyo makfuudun biltabaciya ay taabici lilmakfuud makfuud bilidaafa meesha waaba ka baxay muxuu u noqday makfuud bilidaafa qowlkan haddii la qabto makfuud bilxarfi uu hoos galay maxaa yeelay xarafaa jare bay yidhahdeen soo maa mudaafi ilayhigi xaraf qadaranaa jare haddii la yidhi qismigii xuruufta jaraysay ku uu ka mid noqonayaa qismi xuruuf jaraysa soomaanan soo marin oo fii iyo canya lagu jaraayay qismigaasuu hoosgalaya haddii la yidhaahdo waxa uu ku jaran yahay bilxarfin muqadar qowlkan isagana daciif waay laba qowlaa daciifa hal qowlaa saxiixa qowlka dhahayaahi mudaaf ilayhiga waa majruurun bilidaafa waa qowl daciifa qowlka dhahaya mudaaf ilayhiga waa majruurun bilxarfi lmuqadar waa qowl daciifa labadaa qowlba laba qowloo daciifa wey qowlka xoogga badan ee saxiixa ah waxa waaye mudaafu ilayhigu inuu yahay majruurun bilmudaaf inuu mudaafka ku hoos dhigan yahay qowlkaasaa saxiixa labada ka soo hartay laba qowloo daciifa waay qaala raximahu llah wataabicu lmakfuudi ya'tii fi tawaabici in shaa allahu tacaala wa taabicu lmakfuudi midka makfuudka raacay ya'tii wuxuu ku imaanayaa fi tawaabici tawaabicda ayuu ku imaanayaa in shaa allahu tacaala haddii alla idmo subxaana wa tacaala taabicu lmakfuud waa tawaabicdii tawaabicda markii marfuucaadka la maraya waa ku jiraan markii mansuubaad la maraya way ku jiraan markii makfuudaad la marayana way ku jiraan maxaa yeele mar walba ayaga waxay ku ay ka mid yihiin ciddii ay raacaan ayaga waxay ku xukun yihiin ciddii ay raacaan haddii ay raacaan makfuud maxay noqonayaan makfuuday noqonayaan hadday mansuub raacaan mansuubay noqonayaan hadday marfuuc raacaan marfuucay noqonayaan tawaabicdana waa leeqaanahan u malaynayaa waa afarti wey waa afarti afartaasi sheikhu wuxuu leeyahay waa noo imaanayaan taabiculmakfuudna halkaasaa looga hadli doonaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin